wasaaradda macdanta iyo batroolka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ka bilowday diiwaangelinta kaalimaha shidaalka ee ku yaala magaalada diiwaangelintan ayaa loogu talagalay in lagu ogaado tirada guud goobaha lagu iibiyo shidaalka si loogu sameeyo nidaam looga hortegayo khasaaraha ka dhasha marka uu dab kaco wasiir ku-xigeenka wasaaradda macdanta iyo batroolka jubbaland mudane deeq xuseen ayaa ka warbixiyey muhiimadda tirakoobkan shirkaygu tirayd maanta wuxuu ku saabsan yahay waa saddex qodob waaye qodobka ugu horeyso waa tirakoobka guud ee kaalmaha shidaalka ku yaala magaalada kismaayo imisaa kaalin shidaal baa magaalada ku taalo midda labaad imisaa kaalin shidaal baa sida standardka saxda u samaysan imisaanse u samaysnayn horta marka ugu horeyso waa in aan helna tirakoobka guud ee magaalada kismaayo imisaa kaalin shidaal oo ku taalo qodobkeena labaad waa ukuurgelidda qaab dhismeedka shidaalka sidee u dhisteen ma haystaan dabdamiski ma haystaan waxyaabihii looga baahnaa stationka inuu leeyahay midka saddexaadna baahiyaha iyaga ay qabaan waxay u baahan yihiin haddii standardka ay haystaan qofkan muxuu u baahan yahi inuu sameeyo shirkeenna guud warta wuxuu ku saabsan yahay saddexdaa qodob waaye qodobkii igu dambeeyana waa codsi dadweynaha ku saabsan kolley hadda waxaan joognaa magaalada kismaayo wiigan hadda soo socda wixii ka dambeeyo dhammaan gobolada iyo degmooyinka iyo tuulooyinka kaalmaha shidaalka ku samaysan ee jubbaland hoos imaadoo dhan waan tegi doonaa haddii ilaa yidhaahdo ujeedooyinka nagu dhalisay waxaa batay khasaarooyinka dabka maalin walba ka dhacaa hadda magaalada kismaayo intaan wasaaradda batroolkaani aan joogo waxaa ka dhacay dabkii saddexaad kii ugu dambeeyey wuxuu keenay dhimasho kuwii hore waxaa laga yaabay inay dadka hantidooda ku burburaysay laakiin kii ugu dambeeyey wuxuu keenay dhimasho aad u fara ilaa dhowr qof baa hadda dhimatay waxaa noo qorshaysan markaan diiwaan gelina dhammaantood waxaan helaynaa ama sida hadda noo shaqadeena u socoto wasaaradda u socoto kaalin walba meesha ay ku taalla boosishinka ay ku taallo ayaan helaynaa haddii mid uu dab ka dhaco waan heli karnaa kaalinka gubatay automatically markaas annaga waxaan ka arkaynaa system annaga anoo diyaarsanay wasaaradda ay diyaarsatay teleefanadeen macalaha shaqaalaha aniga agaasimaha kulli teleefonkaasaan kala soconayna kaalinta shidaalka gubato tirakoobkan ayaa loogu talagalay in loogu hortago kaalimaha shidaalka ee kusoo badanaya kismaayo si loo yareeyo goobaha shidaalka ee loo dhiso hab aan wanaagsaneyn